بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسيرك القرآن كريم كسورة الشعراء وحان ولي دحدا كغا جرنا قصدي خليل الرحمن نبي الله إبراهيم يقوم كيسي أحمريسي هذا الكيسي إبراهيم إسرع وتوحل والذي الله وي رب العالمين كيميتني إدليه ثم يحييني إنولينيه sidaasuu u kala tartiibinayaa qofka adduunka intuu joogo waxaa weeye mar wuu jiran marna wuu caafimaadi waxaa dhici karta suu marna u jiran marna u caafimaadayo marka dambe malakumowdkii baa u imanaya jiradaa uu jiraday kama kacaya wuu u dhimanayaa waladii kii weeyuu yidhi marka yumiitunii idilayo humma yuxyiini ilaahay isagaa wax nooleeya isagaa wax dila axad kale qof kale oo awood u leh ma jiro marka markuu doonana wuu idili markuu doonana wuu isoo saari ilaahay subxaanahu wa tacaala waaladii kii weeye rabbulcaalamiinka admacu aan rajaynayoon quudaraynayo an yakfira inuu ii dhaafo lii aniga khatii'atii gafafyaalkayga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo oo dadka la xisaabayana inuu ii dhaafo waxyaabihii xumaan oo iga dhacday isagaasaan dembi dhaaf weydiisanayaa inuu dunuubteeda ii dhaafo ayaan rajaynayaa an yakfira lii khatii'atii yowma addiini rabbi rabbigayow ilaahay buu marka baryadiisuu bilaabay rabbi rabbigayow hablii ii hibee lii aniga xukman xikmad wa alxiqnii iga dabagee oo igaarsii bisaalixiina dadka wan wanaagsan ilaahu iga dabagee waxaad i siisaa ilaahayow fahmi oon diinta fahmo iyo cilmi naafica iyo anigoo addoommaha wan wanaagsan ka daba tago oo ka mid noqdo wajcal ii yeellii aniga lisaana sidqin carab oo run ah oo waxaa weeye dikran xasanan wa hanaa'an caatilan inay dadka dambe ay i ammaanaan oo ay muxuu ahay ay wanaag igu sheegaan waana sida dhacday sida aan qur'aanka ku aragnay qur'aanka uu muramada la gelayo yahuud oo sidaa aragtay ilaahay u aflagaadaynayo iyo nasaaro oo ilaahay saddex iyo kolba wax ku sheegayo iyo malaa'igtii oo almalaa'ikatu banaatullaahi odhanayso yaa haddana mid walba oo sidaa wuxuu isku dayaa inuu ku faano inuu diintii nebi ibraahim haysto maxaa yeelay waa ilaahay baa dikri xasan oo wanaagsan iyo ammaan oo udgeyso ilaahay baa u yeelay fil aakhiriina kuwa dambe ilaahu waxaa weeye ilaa yowmi alqiyaama oo la igu daydo ilaahu sidaa iga dhig marka wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas huwa ijtimaacu alumami calayhi fa kullu ummatin tatamasaku bihi wa tucadimuhu qoladii la arkaba way ku dhegtaa nebi ibraahim wayna weynaysaa waa sidaas wey lisaana sidqin fi alaakhiriin wajcalnii ilaahu iga yeel min warahati jannati naciimi jannada laisku nicmeeyey kuwa dhaxlay oo min asucadaa'i fi alaakhira oo inay jannada dhaxlaan mutay wakfir u dhaaf liabii aabbahay u dembi dhaaf oo iimaankana ku hanuuni innahu aabbahay kaana wuxuu ahaaday min addaalliina kuwa baadiyaysan ayuu ka mid ahaaday marka allah subxaanahu wa tacaala intii kale oo dhan nebiyulaahi aadam wuu ka aqbalay fii jamiici dacawaatihi aabbihii uu dembi dhaaf u weydiiyeyna ilaahay kama una aqbalin maxaa yeele aabbihii waa gaal weeye isagaana hadda ka hor dembi dhaaf baan kuu weydiin yidhiho wuxuu yidhi markuu yidhi uu ku yidhi arraaqibna anta can aalihati yaa ibraahiimu lain lam tantahi laarjumannaka wahjurnii maliyan ayuu wuxuu ku yidhi nebi ibraahim salaamun calayka saastakfiru laka rabbii rabbigay baan dembi dhaaf kuu weydiin doonaa wuu kaga dhabeeyo wuxuu idhi wakfir liabii aabbahay u dhaaf innahu kaana min addaalliina aabbahay kuwa baadiyaysan buu ka mid yahay walaa tukhzinii ilaahu ha ihoojinin yowma yubcathuuna maalinta dadka la soo saarayo oo khalaa'iqda la xisaabayo maalintaana ilaahu ha ihoojinin weynankaaga hortiisa iyo jalaalkaaga ilaahay ma hoojinay ilaahay baaba yaaba ammaanay oo yidhi inna ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilaahi xaniifan walam yakun min almushrikiina marka see loo hoojin yowma maalin ilaahu ha ihoojinin laa yanfacuusan waxba taraynin maalun maal xoolo walaa banuuna ubad ayna waxba taraynin maalintaa ilaa man ma ogiye ata allaaha ilaahay ula yimid aakhirada biqalbin qalbi oo saliimin oo daahir ah oo nadiifa oo gaal gaalnimo iyo nifaaq iyo xasad iyo nacayb iyo wixii xumaayoo dhan ka muxuu ahaaye ka dahiran ma ogiye wa uslifat iljannatu jannadii waa la soo dhoweeyey lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqayo ayaa jannadii loo soo dhoweeyey wa uslifat iljannatu lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsanayo si ay u galaan waa kuwii ilaahay ciqaabtiisa ka cabsaday oo ilaahay adeecay adduunyada markii la joogay wa burrizad waxaa la soo daahiriyey oo la muujiyey aljaxiimu naartii jaxiimada ahna lilghaawiina kuwii lumay oo mujrimiinta ah ee baadiyaysnaana iyada oo cad oo hortooda taagan oo indhaha lagu arkay ayay arkeen mu'miniintii jannadii bay arkayaan markaysay waxaa weeye farax iyo suruur iyo bahja ayaa u kordhaysa kuwii baadiyoobayna jahannamay arkayaan markaasaa waxaa weeye welwel iyo walbahaar ayaa u kordhaya wa qiila lahum kuwii oo waxaa weye khaawiinta ah ee mujrimiinta ahaa iyagoo la canaananayaa waxaa lagu yidhi ayna away maa waxaa weye asnaamtii kuntum aad ahaydeen tacbuduuna inaad caabuddaan min duuni illaahi ilaahay sokadiis aad caabudayseen ayna aalihatukum aladiina cabadtumuuhum min alasnaami waalandaad wixii asnaamti iyo waxaad ilaahay garab dhigi jirteen xaggee bay qabteenoo away hal yansuruunakum ma idin gargaarayaan oo idinka wax ma idinka celin karaan cadaabka ilaahay ma idinka badbaadin karaan aw yantasiruuna idinku waxbaba yaadan idiin tarin naftooda wax ma ka celin karaan sidaa markii la yidhi ilaahay wuxuu ihi fakubkibuu waa la foorfoorariyo waa la kufkufiyey fiihaa jahannamadii yaa madax madax looguyaa loogu foorariyey qaarkood qaarka kore yaa la dul saaray iyaga oo wejigooda loo foorariyey hum iyaga waxaa weeye asnaamtii iyo walghaawuuna kuwii caabudayay ee gaalada ahaa waxaa weeye waa lagu daadiyey siduu qur'aanka u yidhi innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama jahannama xaabadeed baatiin sida ilaahay u yidhi iyo wa junuudu ibliisa ibliis iyo ciidamadiisi ajmacuuna dhammaantoodna iyadigana naarti baa lagu hoobiyey qaaluu waxay yidhaahdeen qaaluu wahum fiihaa yakhtasimuuna qaaluu waxay yidhaahdeen walxaal hum iyaga fiihaa jahannamadi dhexdood yakhtasimuuna ay ku doodayaan kuwii wax caabudayay waxay yidhaahdeen kuwii la caabudayay waxay ku yidhaahdeen iyaga oo naarti ku jiro oy doodayaan tallaahi ilaahay baannu ku dhaarannaye in kunnaa waxaan ahayn haddii aan nahay ku dadkii wax caabudayo asnaamtiyo idinku lugaay la fii dalaalin baadi baan ku sugnayn mubiinin oo cad baadi cad ayaannu ku sugnayn oo xaqa ka fog id goortii baan baadiyaysnayn nusawiikum aan idin berber dhigayna oo idinla ekaynaynay birabbi alcaalamiina caalamka rabbigiisii oo cibaadada mutay markaan idinka oo sidaan oo kaleeto aan ilaahay aan cibaadada idinla sinay markaasu waxaan ahayn kuwa daalimiina ayaan ahayn wamaa adallanaa namana baadiyaynin ila almujrimuuna kuwa dembiilayaal ah yaa muxuuaha waa ru'asadii iyo kubaraa'i kuwaa weynaa yaa waxaa noo qurxiyey kufriga iyo macaasida oo hanuunkii naga leexiyey famaa lanaa noomana sugnaanin maanta min shaaficiina wax noo shafeecayo oo noo ergeynayo halaagan nooga ergeynayo ma leh walaa sadiiqin mid saaxiiba xamiimin oo waxaa weeyaana jecelna oo jacaylkiisa uu khaalis yahayna ma hayno falow anna lanaa hadday noo sugnaan lahayd karratan celin oo adduunyadiinna loo celiyo hadday noo sugnaan lahayd oo fa nakuuna waxaan noqon lahayn min almu'miniina kuwa mu'miniintoo ilaahay rumeeyo camal wanaagsanna sameeyo ilaahayna adeeco alla marka sidii faalladii looloo saaraya wuxuu yidhi inna fii daalika qisadaas oo nebi ibraahim iyo qoomkiisii iyo wixii ka dambeeyey iyo cadaabkii iyo dadkii wanaagsanaa meeshay tageen iyo markii la sheekadaasi inna fii daalika la aayatan aayad baa ku sugan nebi ibraahim iyo qoomkiisa cibraa ku sugan waxay ugu sugan tahay dadka ulul absaarta ah wamaa kaana mana ahaanin akharuhum gaaladii oo mushrikiinta ahaa say u badan yihiin mu'miniina kuwa haa-ulaa'i almushrikiina ood nebi maxamedow islaamka ugu yeedhayso kuwaasi ma rumaynayaan wa inna rabbaka rabbigaagana lahuwa isagu alcasiizu allihii qaalib ahoo adag weeye alraxiimu oo naxariista wuu awoodaa inuu cadowgaa ka aarguto oo casiis weeye oo awood wuu u leeyahay laakiin alraxiimu wuu naxariistaayoo naxariistaa daraaddeed yuu cadaabka ilaahay uga akhirayaa oo gadaab looga dhigayaa markaan ka baxnay haddana nebi ibraahim waxaannu gelaynaa nebi nuux oo la yidhaahdo abulbashar athaani bini aadamka aabbahoodii labaad weeye wa shaykhu lambiyaa'i ambiyada sheekhoodii weeye kadabad way beenisay way beenisay qowmu nuuxi nebi nuux qoomkiisii almursaliina mursaliintii ilaahay kuwuu soo diray beeniyeen maxaa yeele hal rasuul oo ilaahay soo diray qofkii beeniyo wuxuu la mid yahay rusushii ilaahay oo dhan inuu beeniyey marka way beeniyeen buu ilaahay yidhi id goortiibay beeniyeen qaala uu ku yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkoodii nuuxun oo nuux ah oo nasabka ay walaalo ku ahaayeen xagga diinta walaalo kuma ahe eh waxaa weeyaan waxay yidhaahdeen id goor bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkoodii nuuxun oo nuux ahaay ay wada dhasheen laakiin ayna isku diin ahayn wuxuu ku yidhi alaa tattaquuna allaaha miyaadan ilaahay ciqaabkiisa markaad asnaamta caabudaysaan miyaadan ilaahay ka baqaynin innii anigu lakum idinka rasuulun kula soo diraan ahay amiinun oo risaaladan loo aaminay oon waxna ka goynaynin waxna ku daraynin yaan ahay innii lakum rasuulun amiinun fattaqullaaha ilaahay ka baqa oo wa atiicuuni anigana i adeeca wamaa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi risaaladan iyo diintan aan idinsoo gaarsiinayo min ajrin abaal idinkama rabo ajri ujre iyo abaal midna idinkama doonayo in ajriya aniga ajirkaygii ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamka oo dhan rabbigii kobcinayay kaasaa ajrigayga ii saaran yahoo ilaahay baa ii ballanqaaday markaan risaaladaysa guto inuu ilaahay ajri isiiyo marka halkaa aayadahan kulligood rusulo waxaan arki doonaa inuu mid walba odhanayo ilaa calaa rabbi alcaalamiina wamaa as'alukum calayhi min ajrin ilaa imaamka weyn ee abuu xaniife la yidhaahdo uu aayaddan cumuumkeeda uu ka qaatay dadka culimmada oo ama xaafidulqur'aanka ah ee dadka diinta barayo iyo dadka kutubta u aqrinaya waxaa inay ajri ka qaataan inayna bannaanayn laakiin madaahibta inteeda kale iyagoo axaadiista bukhaariga ku taalla iyo saxiixaynka iyagoo iyagoo cuskanaya ayaa waxay yidhahdeen waa laga qaadan karaa haddii mar wax la baro in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin faattaqu llaaha ilaahay ka baqa buu ku yidhi wa atiicuuni anigana i ateeca hadalkaas markuu ku yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen annu'minu miyaan kuu rumaynaynaa laka adiga qaaluu annu'minu laka walxaal ittabacaka ay ku raaceen alardaluuna kuwa hooseeyo oo aan xoolana haysin oo tabarta daran miyaannu ku raacaynaa marka caqligooda gaabnidiisaa laga garanayaa baa layidhi iyo ra'yigooda una macno lahayn maxaa yeeley adduunyadan aan waxaa weeye burburkeeda aan macno lahayn ayay ka dhigteen waxay wax ku qiimeeyaan markaase atbaacdii ama kuwii fuqarada ahaa ee raacay nebi nuux raacay yaa waxay yidhaahdeen kuwaa ku raacay sooma arkaysid oo dacwadaada rumeeyey waa kuwo araadil ah miyaan annaguna yaa kuwaasoo kalaa noqonaynaa watabacka alardaluuna isagiina wuu u jabaababu wuxuu yidhi marka iyagu waxay ka wadaan waxay kuu soo raaceen waxay rabaan intaad madaxweyne madaxnimada la wareegto inay agtaada cizi iyo xoole iyo ay maal ka helaan oy kugu cisoobaan oy sharaf kugu gaadhaan ayay doonayaane wax diina iyo wax mabda ooy kuu raaceen iyo wax waxyi oo meesha jiro midnana ma jiro saasay ka wadaan qaala wuxuu yidhi nabi nuux wamaa cilmi oo anugu maxaan ka ogahay maa kaanuu waxay ahaadeen yacmaluuna inay camal falayaan aniga yaa ii dirsaday ma anigaa qalbigooda jeexaya inay markaa kala ogaanaya inay ikhlaas iyo lilaahi ii soo raaceen iyo inay damac iyo xoole iyo adduun iyo inay doonayaan inay ii soo raaceen anigu maxaan ka ogahay saasuu yihi wamaa cilmi bimaa kaanuu yacmaluuna in xisaabuhum iyaga xisaabtooda ma ahanin ilaa calaa rabbialcaal ilaa calaa rabbii rabbigay korkiisa ilaahay baa xisaabanaya low tashcuruuna haddaad wax kala garanaysaan wamaa ana anigu mi ihi bitaaridi almu'miniina mu'miniinta mi eryaya buu ku yidhi wamaa ana bitaaridi almu'miniina mu'miniinta mid eryayo mi ihi maxaan u eryayaa in ana anigu mi ihi ilaa nadiirun mid digayo un baan ahay mubiinun oy digniintiisana ay caddahay idinka cadaabka ilaahay baan idinku cabsigelinayaa haddaad ilaahay adeeci weydaan haddaad adeecdaanna in aad khayr weyn iyo ilaahay agtiisa ka helaysaan yaan idiin sheegayaa in ana ilaa nadiirun mubiin marka cagajuglooyntooda iyo wixii lagu yaqiinay sidii fircoonba qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam tantahi haddaadan ka joogsanin oodan ka reebtoonin waxyaabahan aad ku hadhadlayso oo dacwada aad sheeganaysa iyo waxa annagu aan haysanno iyo asnaamta aan caabudayno oo aad maxaaye aad ceebaynayso iyo cadaabka iyo dhagax baa lidinku soo dayntan aad nagu cabsigelinayso waxaasoo dhan ka joog bay yidhahdeen qaaluu waxay lain lam tantahi haddaadan ka reebtoomin yaa nuuxu latakuunanna waxaad ahaan doontaa min almarjuumiina kuwa dhagaxa lagu dilay ayaad ka mid noqon doontaa qaala wuxuu yidhi markaa nabi nuux wuxuu yidhi rabbi rabbigayow marka waa waa warbixintii ugu dambaysay inaan khayr ka soo soconin oyna muxuu ahay ayna rumaynaynin yaa caddaatay qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow inna qowmi tolkaygii kadabuuni way i beeniyeen qaalana wuxuu yidhi yaa rabbi inna qowmii kadabuuni ima aanay rumaynine faftax ilaahu kala xugmi beyni aniga dhexdayda aniga dhexdayda iyo baynahum dhexdooda fadxan xugun kala xugmina kala xugmi oo caadilah wanajinii ilaahu ibadbaadi iyo waman dadka maciya aniga i raacay oo min almu'miniina mu'miniinta ah waxay shirqoolka iyo cagajuglaynta iyo waxay hayaan ilaahu naga badbaadi ilaahay wuxuu ihi fa anjaynaahu waan badbaadinay hu oo nabi nuuxa waman dadkiina waan badbaadinay macahu nabi nuux la joogay fulfulki doonidii baan ku badbaadinay almashxuuni oo la buuxiyeyoo nabi nuux iyo kuwii la jira oo mu'miniinta ah oo doonidii buuxday oo rag iyo dumar iyo xayawaanba laga buuxiyey ayaa lagu badbaadiyey humma markaa ka bacdina aqraqnaa waxaan qarqinoon maashaynay bacdu gadaal albaaqiina intii soo hadhay oo qoomkiisii ana halkaasay ku halaagsameen inna fii daalika qisadaa nabi nuux iyo qoomkiisa dhex martay la aayatan cibro weyn baa ku sugan qofkii fiirfiirinayo oo ku cibro qaadanayo wamaa kaana mase ahaanin akharuhum mushrikiintii qurayshta mu'miniina kuwii rumaynaya ma ahaanin wa inna rabbaka rabbigaagana nebi maxamedow lahuwa isaga alcasiizu allihii qaaliba weeye alraxiimu oo naxariisto oo haalib weeye oo acdaadiisa wuu ka aargudanayaa raxiimu wuu naxariisto owliyadiisana wuu u naxariisanayaa kadabad caadun almursaliina haddana qisadii kale ayaa la gelayaa oo qisatu nabiyullaahi huud iyo ree caad kadabad way beenisay caadun ree caad almursaliina kuwii mursaliintii lasoo diray waay qur-aanku wuu ku soo celceliya hal rasuul qofkii beeniyo wuxuu la mid yahay rusushii ilaahay uu soo diray oo dhan inuu beeniyey maxaa yeel isku hal shay bay wataan mid qofkii beeniyey kuwii kalena wuu beeniyey kadabad qabiilatu caad rasuulahum huud bay beeniyeen waman kadaba rasuulan hal rasuul qofkii beeniyena faqad kadaba jamiica almursaliina wuu beeniyey id qoor bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood huudun huud ahaa oo xagga walaalnimada nasabka ay ku walaalo ahaayeen diintase ayna ku walaalo ahayn oo kala tegin wuxuu ku yidhi id qaala lahum akhuuhum huudun alaa tattaquuna miyaydan ilaahay cadaabkiisa inuu idinka aarguddo haddaad hayrkii caabudaan miyaydan ka yaabaynin innii anigu lakum anigu rasuulun rasuul baan idiin ahay amiinun oo la aaminay oo waxyiga loo aaminay ee fattaqullaaha ilaahay ka baqa wa atiicuuni anigana ee ateeca wamaa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi risaalada in la gaarsiiyo min ajrin xoolo idinkama rabo iyo abaal midna ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamka oo dhan rabbigii kobcinayey kaasaan ajir iyo abaalba ka rabo ii ballanqaaday sidaas ayuu yidhi marka nebi walba qoomkiisa wuxuu u sheegayaa waxyaabaha ay ku liitaan ooy ku xun yihiin baa laga waaninayaa marka qoomkani waan ognahay qoom huud niman xoog badan oo iska ciyaaro ood mooddo inayna dhimanaynin oo waxaa waaye taalooyin waaweyn iyo iyo xusuun iyo wax dhufaysyo waaweyn iyo sare waaweyn oo waxay ku fali aadan garanayna u baahnayn ayay dhisi jireen si ay xooggooda ay dadka u tusaan tii buu ilaahay sheegayo wuxuu yidhi atabnuuna miyaad dhisaysaan bikulli riicin meel sarraysa kulligeeda aayatan astaan oo taallo ah miyaad ka dhisaysaan tacbathuuna idinkoo ciyaarayo marka fiili haddaan la ciyaaraynin oo waxaan lagu intifaacayo lama diidayo tacbathuuna idinkoo ciyaarayo oo watattakhiduuna ma waxaad samaysanaysaan masaanica sara miyaad samaysanaysaan ama masaanica dhufaysyaal miyaad samaysanaysaan lacallakum sidii idinka oo takhluduuna waari doono marka cillada qur'aanka ka firi waxay masnac lama diidin ama sarha lagu fasiro ama dhufaysa lagu fasiro waxaa weeye waxaan kaloon la diidin taalooyin iyo wax waaweyn oo horukac in la sameeyo laakiin bishardi laba shay weeye in lagu intifaacayo oo adduunyada inta jooga wax lagu intifaacayo uu yahay wax meelun iska taagan uusan ahayn midda labaadna waxaa weeye inaad aan kibir iyo loo samaynayninoo aan qofkan inuu waarina uuna uu malaynaynin ciyaarna uu u dhisaynine cibaado uu u dhisay kuna intifaacayo lacalakum takhluduun waidaa badashtum badashtum jabbaariin waidaa badashtum haddaad qabataanna badashtum waad qabanaysaan jabbaariina idinka oo maxaa aan naxariis lahayn oo dadka burburinayo waxaa weeye liannahu saadirun can dulmin caadatu aljabaabira almutasalliqiina kuwa oo waaweyne dadka muxuu ahay burburiyo oo dadka masaakiinta a ku joog-joogsado oo ku tunto sidoodoo kalaad u dhaqanaysaa wa idaa badashtum badashtum jabbaariin faataqu llaaha ilaahay ka baqa oo wa atiicuuni anigan ee ateeca waataqu aladii allihii ka baqa amadakum idinku siyaadiyey bimaa tacmaluuna waxaad og tihiin idinku siyaadiyey oo khayraad iyo wax walba ah qur'aankii isabaa sheegaya amadakum wuxuu idinku siyaadiyey biancaamin nicmooley oo geeli iyo lo-dii iyo arigii ah yuu idinku siyaadiyey biancaamin iyo wa beniina iyo ubad fara badan iyo wa jannaatin beero iyo wa cuyuunin ilo innii anigu akhaafu waan baqi calaykum korkiina cadaaba yowmin maalin cadaabkeedaan ka baqi cadiimin oo weyn qaaluu waxay yidhaahdeen su-aashawaxaa jawaabtooda isagoo sidaa ula hadlay qiimaha badan ee waaniyey qaaluu waxay yidhaahdeen sawaa'un waa isku mid calaynaa korkanaga awacadta waanisayaa am lam takun ma aadan ahaaninaa min alwaacidiina amana wacdi ama hana wacdinine waxaa weeye annaga korkanaga waa iskaga mid wax aan kaa dhegaysanayno iyo waxaan kaa maqlayno midna ma jiro sawaa'un calaynaa awacadta am lam takun min alwaacidiin waa isku mid falaa nubaalii bimaa taquul waxaad sheegaysa annaga uma aabayeeliuma aaba yeelayno way fududaysanayaan inayna u aabayeelaynin ayay meeshaa ka muujinayaan in haadaa kan aad la timid ma aha ilaa khuluqu alawaliina kuwii hore wax ay abuureenoo been ah weeye in haadaa kan ma ahanin ilaa khuluqu alawaliina kan aad la timid waa kuwii hore kadibkoodii beentoodii iyo khuraafaadkoodii weeye ilaa khuluqu alawaliina wamaa naxnu annaguna ma nihin bimucadabiina kuwa la cadaabaya ma nihin ilaahay wuxuu yidhi fakadabuuhu way beeniyeen fa ahlaknaahum waan halaagnay inna fii daalika kaasna la'aayatan cibraa ku sugan wamaa kaana mu'una ahaanin akharuhum badigood mu'miniina kuwii rumaynaya ma ahaanin wa inna rabbaka rabbigaagana la huwa isagu alcasiizu allihii haaliba weeye alraxiimu oo naxariis badan kadabad way beenisay hamuudu reer hamuud almursaliina kuwa la soo diray ayay beenisay id wakhti way beeniyeen qaala uu ku yidhi lahum iyaga akhuuhum walaalkood saalixun nabi saalix ah wuxuu ku yidhi alaa tattaquuna miyaydan ilaahay ka baqaynin buu ku yidhi alaa tattaquuna miyaydan ilaahay cadaabkiisa iyo aargudashadeedna aargudashadiisa ka baqaynin innii anugu lakum idinka nadiirun waan idin inii aniga lakum idinka rasuulun rasuul baan idiin ahay qaala lahum akhuuhum shucaybun wuxuu ku yidhi alaa tattaquuna ilaahay miidan ka baqaynin innii anigu lakum idinka rasuulun rasuul baan idiin ahay amiinun oo la aaminaye fattaqu llaaha ilaahay ka baqa oo wa atiicuuni anigana i adeeca ayuu yidhi wamaa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi diinta la idin soo gaarsiinayo min ajirin xoolo idinkama rabo in ajriya anigu ajrikayga ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamkan oo dhan allihii barbaarinayey yaan ajri ka rabaa atutrakuuna miyaa liidinka iska dhaafiyo mid idinka tegi fii maa haahunaa waxaa xaggan joogo aaminiina idinkoo aamina fii maa haahunaa atutrakuuna fii maa haahunaa waxaa halkan yaallo oo nicmo ah aaminiina idinkoo aamina oo ku tamatucayo miyaa laidin dhaafayaa oo ku waaraya oo saas oo kale ah fii jannaatin waa la sheegay fii jannaatin ma beeraa laidinku dhaafayaa iyo wa cuyuunin ilo qulqulayo iyo wa suruucin midho iyo badar iyo wa nakhlin timir talcuhaa ubaxeedana hadiimun uu jilicsan yahay wa tanxituuna miyaad qoraysaan min aljibaali buurahana buyuutan maxaa gurya miyaad ka qodaysaan faarihiina idinkoo aad ugu waxaa weeye u yaqaano faarihiina idinka oo ashiriina batiriina min hayri xaajatin waa sidii kuyoo kaleeto faarihiina idinkoo kibir iyo iskayaalyaal iyo horumar baan gaarnay baad u dhisaysaan umana baahdinin mana degaysaan faarihiina idinkoo kibrayo miyaad dhisaysaan fattaqu llaaha ilaahay ka baqa wa atiicuuni anigana i ateeca walaa tutiicuu ha adeecina amra almusrifiina kuwa xadgudba amrigoo amarkooda aladiina kuwaasoo yufsiduuna fasaadinayo fil ardi dhulka dhexdiisa oo walaa yuslixuuna aan waxba wanaajinaynin walaa yuslixuuna aan wanaajinaynin iyaga jawaabtoodii maxay noqotay qaaluu waxay yidhaahdeen innamaa in kale meehe anta adigu min almusaxariina kuwa sixir uu dilay oo sixirku ka batay baa tahay maa anta adigu matid ilaa basharun bini aadan baa tahay oo midlunaa annagoo kale ahe fa'ti la kaalay biaayatin aayad la kaalay in kunta haddii aad tahay min alsaadiqiina kuwa runta sheegayo haadaa wabillaahi tawfiiq